bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta oo aan joogno magaalada gaalkacyo galmudug state waxaa farxad weyn noo ah madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo socdaalka uu ku yimid oo si diiran oo niyad furanaan ah kalgacal ah soomaalinimo ah loo soo dhoweeyey waxaa yaabaha ugu weyn ee meesha ka dhacay sida shacbiga reer galmudug ay u soo dhoweeyeen madaxweynahooda madaxweyne xildhibaano wasiiro shacab culimo arday lama kala harin si aan caadi ahayn oo wanaagsan oo isku duba dhacsan ayaa loo soo dhoweeyey marka haddana waxaan rajaynaynaa in uu u gudbi doono aadi doono deegaanada kale ee galmudug ilaa uu ka tago caasimadda galmudug ee dhuusamareeb insha allaahu farxad iyo reereen bay noo tahay wanaag bay noo tahay madaxweynuhuna ummaddiisa shacabkii doortay ee soo dhoweeyey ee kalgacalka iyo niyadsabida ku soo dhoweeyey in uu arko gaari ku maro dhexdooda meel walba tago arka baahida ka jirta dalka abaar badanaa dhacday dhibaatooyin fara badanaa la soo maray mudugna waa meesha doorashada markuu ku jiray uu yidhi nabadaynta waxaan ka bilaabi doonaa gobolka mudug markii uu guulaysto madaxweynaha uu noqdayna waa ku soo celiyey wuxuu yidhi nabadeyntaan ka bilaabi doonaa run ahaantii waana bilaabay waana socotaa meel fiicanay maraysaa waxaanan rajaynaynaa in intaas laga sii adkeeyo tiir adag loo sameeyo gaalkacyo dhibaatadeedu wax badan badan sannado badan ayay soo jiitamaysay waxayna u baahneed dawlad soomaaliyeed oo xal waara ka gaarta oo cadaalad ah oo ummadda u siman tahay oo soomaalinimo ah in laga gaaro ayay rabtaa oo dhidibada loo adkeeyo insha allahu tacaalaana taas waa la gaari doonaa aan rajaynayaa mar walbana waxaan ku adkaynaynaa dawladda federaalka ballanqaadkaas ah nabadaynta iyo wanaagga ay ku dhawaaqday oo ay bilowday inay sii adkayso wax badan ayaana loo baahan yahay deegaankan u baahan yahay deegaankan wax intii dhibaatooyinka iyo burburka iyo waxa lagu jiray iyo intii ka horraysayba wax oo dawladdu leedahay oo laga qabtay haba yaraatee ma jirto maanta marka waana loo sheegay madaxweynaha haddana waa u sheegaynaa waxqabad rasmi ah oo heer federaal ah oo heer caalami ah in gobolka loo soo jeesto ayaan ilaahay ka rajaynaynaa guul iyo barwaaqa aanan rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa ujeedaaho sida hadda maanta gaalkacyo loogu soo dhoweeyey dhinaca galmudug waad arkaysaa sida raalli looga yahay oo loogu faraxsan yahay inta kale ee gobollo degmooyinka iyo gobolka intiisa kalena waxaan rajaynaynaa sidaas iyo si kasii fiican in loo soo dhoweeyo waxaan ka rajaynaynaa dowladda federaalka ah inay il gaar ah ku eegto galmudug maadaama ay cusub tahay maamul cusub ay tahay madaxweynahaba hadda inta uu joogaahiba ay tahay wakhti yar oo dhowr bilood ah aan sanad gaarin oo ay isla socdaanba dowladda federaalkuna sanad ma gaarin isaguna sidoo kale madaxweyne axmed ducaale geelaxaaf iyo maamulkaba haddana aan rajaynayno intii dhimanayd in lasii dhammaystiray oo ahlu sunna iyo maamulkii gobollada dhexe ka jiray iyo galmudug oo la mideeyey oo hadda xafladdii midowga lagu dhigi doono dhuusamareeb oo madaxweynuhuna tegayo waxaan leenahay waxqabad aan caadi ahayn oo ballaaran ayaa dowladda federaalka ay ka rajaynayaan shacbiga reer